ilaa iyo labaatan kun oo qaxooti ah oo aan diiwaan gashanayn kuna nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaafaya xaalado bani-aadanimo oo daran ay ku haysataa xeryaha maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada islamarkaana aysan helin diiwaangelinta qaxootinimo warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray waryaheena axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol ku dhowaadii la labaatan kun oo qaxootiya oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa ah kuwa aan diiwaan gashanayn islamarkaana aan helin adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada qoysaskan ayaa xilligan waxay wajahayaan xaalad adag oo dhanka bini-aadanimada ah iyagoon haysanin hoy iyo cunto sidoo kaleetana aan helin adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga ah qoysaskan ayaa waxay isugu jiraan kuwa markii ugu horreysa yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale qaar ka laabtay xerooyinkan kuna laabtay soomaaliya balse sida ay sheegeen markii ay ku adkaatay nolosha goobihii ay ku laabteen ay dib ugu soo laabteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab xaawo jela xasan iyada iyo qoyskeeda waxay ka mid yihiin qoysaska aan diiwaan gashanayn islamarkaana ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay v o a u sheegtay in xilligan ay wajahayaan xaalad adagoo dhanka nolosha ah maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada qaxootiga nabadgelyaa kasoo doonta harida xerooyinka waxaa laga qaata raashin iyo biyo iyo daawo bilaash ayaa dadka laga siiyaa goryin waa la gata biyo waan la gataa marka meeshii dhibaatooyinkaasaan kasoo aragnay an waxaan joognaa harada ifo waxaan kaarkii raashinka ma haysano guri ma haysano dee masquul ma haysano waxaas dhan waan kama haysa ama ii taala ma laha raaxa xasan yuusuf iyada iyo qoyskeeda ayaa sanadii laba kun iyo lix iyo tobankii ka laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ku laabtay magaalada kismaayo raaxa ayaa v o u sheegtay markii ay ku laabatay kismaayo inay ka weysay adeegyadii bilaashkaha ee ka heli jirtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhaqaalihii la siiyana uu ka dhammaaday taasina ay keentay inay dib ugu soo laabato xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan guuray labada kun lix iyo tobankii waxaana u laabtay maxaa la dhahay kismaayo kismaayo waa la qabsan waaye kadib waan soo noqday xeryaha qaxootiga ayaan usoo noqon waxaan haysana kullin markay naga soo dhamaaday marka hadda xerada qaxootiga aan ku noolahay marka maadaama aad raaxo ku laabatay magaalada kismaayo islamarkaana si adiga go-aankaaga ah aada ugu laabatay maxay tahay sababta dib kuugu soo celisay xeryihii qaxootiga ee dhadhaab aad ka laabatay hadda maxaa la dhahay wixii qaxootiga aan ku haysan horta soomaali lagama helaayo intii yaroo aan haysan wax kale nagama horreyn haddii inta aan haysan ay naga dhammaadeenna marka waa annaga wax meesha noo jooga ma lahayn biyihii iyo wixii intaan ku haysan dhammaan waan soo weynay kadib baan soo laabanay marka marka miyaan lagu siinin dhaqaale markaa dib uga laabatay xeryaha dhadhaabad kismaayo aad intii kaarkaan ku qaadanma wax kaloo dhaqaale nala sii ma jirto marka halihiina in yarba iska hayeen waa naga soo dhammaadeen kadibna qaxootiga ayaan kusoo laabanay marka maxay tahay farqiga u dhexeeya noloshii aad ku haysatay xeryaha dhadhaab intaadan dib ugu laabanin kismaayo iyo kismaayo ood markaas ku laabatay hadde farqi weynaa u dhexeeya kismaayo iyo maxaa la dhahay qaxootiga saan ku haysanay isku mid ma ahan farqi weyn aa u dhexeey maxaa la dhahay inta waxaan ku haysanay cunto oo maxaa la dhahay annaga aan soo iibsanin biyaha daawada caafimaadka wax walbaan ku haysanay xagga dee wax walba waad gadanaysaa soo maahan marka wax alla waxaa gadatid unbaa ku leedahay qoysaskan xaaladda ay ku sugan yihiin ayaa waxaa walaac fara badan ka muujisay hay-adda amasaf oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab muxiidiin dhaqane xuseen oo ah ku-xigeenka hay-adda amasaf ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaa wuxuu v o u sheegay in qoysaskan oo tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa labaatan kun ay xaalad adagoo dhanka bini'aadanimada ay ku haysato xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana aysan helin diiwaangelintii qaxootinimo haddaanu nahay m s f waxaanu ogaanay ama laga warqaaba unsr ay ka warqabta dad fara badan oo waxaa jooga xeryaha oo aan kaar raashin lahayn oo wax adeeg uusan helo uu helo aysan jirin dad qaar boonaa la siiya boonada ayaa wax yar ku qaataan laakiin kuwo fara badan oo boonada xataa aan la siin ayaa jira ma helaan raashin ma helaan ilmaha uma helaan meel guri ma helaan oo waxay gurig alaabtii la bixinaya guriga lama siiyo dadka ayadna dad may kukornool yihin kudurnool yihin tira ahaan waxaa la gaarsiiyaa qariibu labaatan kun oo ruux inay joogaan xeryaha saddexda xara oo aan aan aan waa markii laisku daro kuwa cusub iyo kuwa intaay soomaaliya aada soo laabtay oo kaarkooda mar hore laga xiray markii laisku daro tiradooda labaatan kun ay dhan yihiin dadka ayagana waa in maaragtay sida ugu dhaqsi badan lagu soo daraa liiska oo adeegyaashii dadka alla siin jiray inay helaan eegana caafimaad ahaan dhib ma laha waa la daweeyaa laakiin wax adeeg kale ay haystaan ma laha waa dad aad u tiro fara badan waxaa laga yaabaa in la iloobo markii hadda unicr ay sameeyaan tirakoobka ay sameeyaan kaarka qabo may maaragtay may ka hadlayaan waxay leeyihiin kenyan dadka fara badan waxaan u kala saarayna kenyaan iyo qaxooti dadka kaarka qabo waxaad u kala saartay kenyaan iyo qaxooti laakiin kuwii kaarkaba aan lahayn oo xarada joogay dhexda ay ka baxayaan dadka ayaga waxaan rabnaa in ilgooni loo yeesho iyo n sr waxaan ugu yeeraynaa in ay bilaabaan dadka ayaga iyagoo la kaashanayo dowladda kenya dadka ayaga in wax loo sameeyo waa dad aada u tiro badan oo khatar ku sugan meeshay usoo carareenna waxba kuma haystaan muxudiin maadaama aad tahay ku-xigeenka wakiilka hay-adda ama sarfixrada qaxootiga ee dhagaxda ee xeryaha dhadhaab dadkan soomaaliya ka soo laabtay ee horaan intay soomaaliya dib ugu laabteen haddana dib ugu soo laabtay xeryaha maxay tahay sababta idiin sheegeen ay soomaaliya uga soo laabteen dadka ayaga qaar baa laga soo bilaabo laba kun iyo afar iyo tobankii ilaa hadda la celinaayo oo iskooda u laabanayeen dadka ayaga badankooda way soo laabteen maxaa yeele wixii yarka ahaa oo unisr ay siisay muddo dheer ma haynin kuwa qaar waxay la kulmeen in waxay oo farax gacanta ay ku wateen laga qaatay oo ay la kulmeen dhibaato fara badan dadka ayaga markii ay waayeen adeegyadii intay uga barteen ay waayeen caafimaad ay waayeen biyihii wixii ay waayeen waxbarasho aysan jirin way soo carin dib bay usoo laabteen haddana waxaa kamid dadka dad oo xanuumo waaweyn qabo sida sokor iyo dhiikar dawo ay free ay heli jireen dawadii haddii xagga ay waayeen kii arkona uu lacag maalin walba uu ku iibsanayo bil walba intaasoo kun uu ku isticmaalayo in haddii way awoodi waayeen dib ay usoo laabteen waxaa siigada ku yimaado ama qabowga sababtoo dadka ayaga meel hoy fiican ma haystaan ayaa u badan haddii dhanka kale laga eero dad fara badan oo dadka waayeelleh oo dhiikar iyo sukor qabaana way jiraan oo aada maaragtay dawooyinka ugu tiirsan hay-adda oo haddii meel kale ay aadaan dawooyinka aan heli doonin xanuumaha kale waxaa kamid a in dadkan ay qabaan xanuumaha maqaarka ku dhaco sababtoo waa dad isku dul nool googolyagoo fara badan baa gool gogool hal gool isla isticmaalayo marka adeeg caafimaad iyo saabuun iyo biyo iyo ma haystaan marka xanuumaha maqaarka ayaa jira waxaa kaloo ayagana aada u badan shuban biyoodka sababtoo iyadana nadaafadda ma fiicno ugu dambeynta marka haddii dadkan xaaladan ay kusii jiraan maxaa ka dhalan kara dadkan xaaladan ay kusii jiraan kulley waxaa ka dhalan kara waa un maaragtay xanuunka inuu sii bato dadkii naftooda ay khatar gasho ilmaha yarka ee dhallaanka shanta sano ka yar iyagana inay nafaqa darro ay galaan oo hadda qaarkood iska fiican qaarkood nafaqa darro ay qabaan laakiin nafaqa darrada inay kor usii kacdo oo tirada dadka ilmaha nafaqa darrada qabaan oo u baahan inay la quudiyo inay sii aada usii farabadato waxaa muddooyinkii u dambaysay soo gaarayay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qoysas cusub oo ka yimid soomaaliya iyo weliba kuwo horaan ka laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dibna oo ugu soo laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab